wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda jubbaland ayaa maanta deegaanka luglow ee waqooyiga magaalada kismaayo ku qabatay munaasabad lagu xuseeyey maalinta dhirbeerista soomaaliya madasha ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool deegaanka luglow wasaaradda ayaana dadka barakacyaasha ee degan guryaha xalka waara u qaybisay dhir loogu talagalay inay wax badan ka tarto isbeddelka cimilada ibraahim abuubakar maxamed agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ahna kusimaha agaasimaha guud oo madasha ka hadlaya ayaa ka warbixiyey maalintan iyo waxay ka dhigan tahay maalinta dhirbeerista soomaaliyeed waxaa munaasabadan quruxda badan ee maalinta dhirbeerista ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda jubbaland kaga qayb qaadatay inay bixiso dhirbeeris gaaraysa ilaa shan kun oo geed oo la gaarsiinayo dhammaan xaafadaha magaalada kismaayo xarumaha dowladda iyo xarumaha hay-adaha maxalliga ah sidoo kale hadda waxaanu joognaa deegaanka luglow oo aanu ka qaybinnay konton geed isla markaasina lagu sameeyey dhirbeeris guryaha cusub ee ay degan yihiin dadka barakacayaasha waxaan shacabka reer jubbaland ka codsanaynaa in ay ka shaqeeyaan ilaalinta deegaanka iyagoo beeraya geedo sidoo kale waxaanu waxay wasaaradda dhiirigelinaysaa halkudhigga ah guri iyo geed oo runtii ah halkudhig qurux badan magaaladana ka dhigayso magaalad magaalo qurxoon cagaaran ballanteenu waa jubbaland cagaaran the green jubbaland